bismillaahi raxmaan raxiim halkaad naga dhegaysaneysaan waa radio jowhar qodobada caawa aad warka ku dhegaysan doontaana waxaa ka mid ah dowladda soomaaliya oo heshiis iskaashi difaac la gashay qatar urdun iyo bakistan wasiirka amniga gudaha xukuumadda soomaaliya oo soo xiray tababarka u qabsanayaasha hay-adda socdaalka ee safaaradaha soomaaliya gudoomiyaha gobolka banaadir muungaabo dhagaxdhigay dayactirka wartaasiga leh madaxweynaha koonfur galbeed oo shir gudoomiye shirka golaha wasiirada warka caalamkana waxa aad ku dhegeysan doontaan tirada dhimashada weeraradii ruushka ee kiyev oo koro sii kacaysa
soo gudbinta warkan waxaa suurtagelisay warshadda shafaysa biyaha ee isnaay noocyada kala duwan ee warshadda biyaha isnaay ee idiin diyaarisay waxaa ka mid a labaatan liitar shan liitar ilaa liitar iyo bar waxaana lagaa siinayaa qiimo aada u jaban
dhegaystayaal intaasi waxay ahaayeen qodobada warka caawa kuwada ugu door koron dhegaystayaal intaasi waxay ahaayeen qodobada warka caawa kuwada ugu door koron markan waxaad kusoo dhawaataan warkiyo fidsan dowladda soomaaliya ayaa heshiis iskaashi difaac la gashay dowladaha kale ah qaadar urdun iyo bakistan sumeeye daahir ayaanu faahfaahinaysaa golaha wasiirada xukuumadda federaalk soomaaliya oo maanta yeeshay kulankoodii toddobaadlaha ahaa ayaa ansixiyey heshiisyo is-afgarad ah kuwaas oo muhiimad weyn u leh xoojinta difaaca dalka iyo dhismaha ciidamada qalabka sida ee dowladda soomaaliya heshiisyada is-afgaradka ee golahu ansixiyey ayaa kale ah heshiis is-afgarad oo u dhexeeya wasaaradda gaashaandhigga jamhuuriyadda soomaaliya iyo wasaaradda gaashaandhigga boqortooyada urdun heshiis is-afgarad oo u dhexeeya wasaaradda gaashaandhigga soomaaliya iyo wasaaradda gaashaandhigga dowladda qatar heshiis kale oo is-afgarad oo u dhexeeya wasaaradda gaashaandhigga soomaaliya iyo wasaaradda gaashaandhigga ee jamhuuriyadda islaamiga ah ee baakistan kulankan golaha oo uu gudoominayay kusimaha ra-iisul wasaaraha ahna ra-iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda soomaaliya saalax axmed jaamac ayaa lagaga hadlay xaalada amniga dalka iyo howlgallada socda ee ka dhanka ah kooxaha al-shabaab iyo daacish wasiirka amniga gudaha xukuumadda soomaaliya ayaa soo xiray tababar u qaybsanayaasha hay-adda socdaalka ee safaaradaha soomaaliya cali cabdiraxmaan ayaa muqdisho kasoo diray munaasabada lagu soo xirayay tababarka u qaybsanayaasha hay-adda socdaalka jinsiyadda ee u qaabilsan safaaradaha caalamka ayaa maanta halkan lagu qabtay xafladda xiritaanka tababarkan ayaa waxaa ka qayb galay wasiirka amniga gudaha ee soomaaliya wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha agaasimaha guud hay-adda socdaalka jinsiyadda iyo maarayaha hay-adda nira iyo mas-uuliyiin kale oo dowladda soomaaliya ka tirsan tababarka muddo lix maalin socday ayaa saraakiishan lagu barayay siday u bixin lahaayeen kaarka aqoonsiga qaranka nira oo dowladda soomaaliya sheegtay in kowda bishii soo socota lagu qaadan doono ama aan la siin doonin baasaboorka soomaaliga qof aan haysan kaarka aqoonsiga qaranka nira ugu horeyn munaasabadda waxaa ka hadlay maarayaha guud ee hay-adda nira cabdiweli cali cabdulle timcadde waxa uu sheegay in tababarkan uu guul kusoo dhammaaday islamarkaana tababarada noocan oo kale joogto laga dhigi doono si loola jaan qaado teknolojiyadda caalamka sida aada shaqada u wada qabataan laftigeeda waxay waxay tusi doontaa hay-adaha dowladdu inaysan u baahnayn inay mar kasta dad fara badan inay dibadda aynu u dirneen inaad ku filan tihiin shaqada waa ina waa inay ka caddaataa shaqada marka aad hadda laynay dira insha alla ujeedooyin kala duwan dadka waa loogu diri karaa banaanka lakiin waxaan rabnaa inaan inaan tusno inaynu inaynu dowlad ahaan iskaashan karno oo hal ujeed oo ah in dadka loo wada adeego inaan ka turjumayn insha allah haddii ilaahay idmo tababaradani waa kuwii ugu horreeya bilowga ah waxaa jiri doona tababaro oo si regularly ah ayaan ayaa hay-addu ay ugu qabataa shaqaalaha waxa weeyaan tababaradaasi waxay noqon doonaan arrin fields khaas ah ayay qaadan doonaan ayay noqon doonaan markaad shaqada gashaan caqabadaha in soo wajihi doono waa waa obvious taas caqabadahaas waxaa waxay noqon doonaan mid u baahan tababaro dheeraada laga qaato in qaybtood procedures laga sameeyo waxyaalo badan oo kala duwan ayay xalalkoodu noqon karaan marka procedures la sameeyana in dadkii lagu tababaro ayaa laga maarmaan noqonaysa marka tababarkan waa bilow kuwo kalena insha allah haddii ilaahayd inaan waqti kale isku aragno ayaan rajeynayna ilaha idankiisa
agaasimaha guud hay-adda socdaalka jinsiyadda mudane musaf sheekh cali dhuxlow ayaa dhankiisa sheegay in shaqadan labada hay-adood ee nira iyo socdaalka ay ka wada shaqeynayaan ay ku timid shaqo adag islamarkaana maanta guul la joogo waxa uu sheegay in hay-adaha kale dowladda loogu baahan yahay inay sidan oo kale u wada falgalaan oo u wada shaqeeyaan falgalka hayadaha dowladdu waa dhib badnaa laakiin muddo dheer kadib waxaa noo soo baxday qofka hogaanka haddoo go-aamo qaado go-aankaasna u soconaa mar walba idinkan waa idinkaga mahad celinaa runtii tababarkan waxaan aaminsanaha inaad ka faa'iidaysateen labadan hay-adood iyo dhammaan hay-adaha dowladda inay wada shaqeeyaan annagaa nagala rabaa go-aankaas inaan qaadano dabcan si gaar ahaan u ballami doonaa waa u qaybsanayaasheena dowladda ka yimiday iyo sidoo kale kuwa laamaha ka socda oo runtii kasoo qayb galay seminaarkan hay-addan kolley ku ballami doonaa waajibaad gaaraan kala qaadan doonaa haddii la helaado mar labaad iyo mar saddexaad waxaan mahad celinaa runtii niira annagoo runta ku dhiirin inaan la falgalno markaan imaanayay oo shirarka ugu horreeyay aan qabto qabtay saraakiisha hay-adda socdaalka waa la yaabanaya anaga niiraan isla falgalno waxay dhahayeen laba hay-adan kale neem xaana sukaan keenayay marka dowladdan ka wada tirsannahay wasaaradahana wada shaqayntooda iyo hay-adahana dowladnimaday xoojisaa kabtaa waxaa tiin badanaa dad dhallinyara dhallinyara ah waxaa laydinka rabaa inaad kaadiri noqotiin berina dalka inaad madax ka noqotiin taasna waxaa ku guda kartiin in inaad la shaqaysiin qeybaha kala duwan ee dowladda wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta xukuumadda soomaaliya mudane cabdixakiim ashkar ayaa sheegay in saraakiisha tababarkan qaadatay looga baahan yahay in wixii la baray ay si hufan ugu shaqeeyaan shacabka soomaaliyeed gaar ahaan muwaadiniinta dalalka caalamka ku nool waxaan rabaa inaan idinkula dardaarmo inay tahay lagama maarmaan iyo daruuri dadka soomaaliyeed u adeegeysaan ee dhulka aada joogtaan ku nool in si qurux badan oo wanaagsan oo mas-uuliyad iyo maaragtay mas-uuliyad dareen ay ku dhaahan tahay inaad ugu shaqeyn doontaan howlahaana aada ku guuleysan doontaan biidn illaahi tacaala inaad fulisaan sideedaba nidaamka adduunka maaragtay aqoonsiga iyo shuruucdiisa iyo isbedelada xataa technolojiga ku imaanaya aada ayay ugu socdaan xawli iyo si maaragtay aada u dheereysa waad aragteen artificial intelligencegii baa bilowday ma noqon karto marka inaan si sanadla-ah ama muddo markii la joogaba marki laisu yimaado trainino la qaato waa inaan xawliga uu adduunku ku socdo la jaan qaadno tababaradeenna aan joogtayno wasiirka amniga gudaha ee soomaaliya mudane cabdullaahi sheekh ismaaciil fartaag oo tababarka soo xiray ayaa sheegay in ay guul la joogo islamarkaana hay-adaha nira iyo sidoo kale hidda socdaalka jinsiyadda ay markii ugu horreysay ay wada shaqeyn noocan oo kale yeesheen waxa uu ku booriyay in tallaabadan ay tahay himilooyinka dowladda soomaaliya ay doonayso in lagu kordhiyo adeega la siinayo shacabka soomaaliyeed waxaan filahayaa inaad qaadateen ama aada xambaarteen cilmi aada iyo aada loogu baahnaa oo ahaa cilmi ay qabsan lahayd hay-ad gooni ah oo ay qaban doonto hay-ad kalo gooni ah macnaheedu waxaa weeye hay-adihii dowladda ee wadashaqeynta ka dhexaysay si loo beeqaamiyo oo maxaana loo mideeyo oo hawshana ay hawsha u noqoto ma haddaas horena waa ujeedinay haddana waa ku celinayaa labada hay-adood ee hay-adda socdaalka iyo jinsiyadaha iyo hay-adda nira oo iska kaalmaystay ee labada wasaaradood ee wasaaradda arrimaha gudaha iyo wasaaradda amniga arrintaas waxay tahay sharaf aada iyo aada u weyn oo usoo hooyatay labadaas hay-adood muxuu ahaa muxuu ahaa nira iyo iyo socdaalka oo usoo hooyatay labada wasaaradood ee arrimaha gudaha iyo wasaaradda amniga oo usoo hooyatay soomaali guud ahaan gudoomiyaha gobolka banaadir anad duqa magaalada muqdisho muungaab ayaa dhagax dhigay dayaxtirka warta siigaale cabdisalaam jule ayaa inuu qaaban dhigaya waa warta siigaale ee degmada hodan ee gobolka banaadir oo ah warta ugu weyn ee gobolkan banaadir ku taala ee biyaha magaalada muqdisho ay ku soo hooraan wartan marka raboobka ay da-aan waxay sidoo kale mararka qaarkood ku geeriyoodaa carruur kuwaas oo biyahan ama wartan ku dhaca kuwaas oo ugu dambayntii ku geeriyooda bulshada halkan deganna dhib weyn ayay ku qabtaa gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho doctor xasan maxamed xuseen mungaab oo arrintaasi ka duulaya ayaa maanta waxa uu si rasmi ah u dhagax dhigay dayactirka warta siigaale oo si ka duwan sidii hore loo dhisayo sida qorshaha uu yahay maamulka gobolka banaadir ayaana arrintan fududeynaya ama sidoo kale mashruucan fududeynaya iyadoona qorshaha ay tahay in wartan dhagaxdhiggeeda ama dibu dayactirkeeda looga kaashanayo si marka roobka uu do-o si ka duwan sidii hore halkaani biyaha ay ugu keediso qorshaha waxa uu yahay silig in lagu wareejiyo maamulka gobolka banaadir uu wado munaasabadda dhagaxdhigga dayactirka wartan waxaa goobjoog ahaa guddoomiyaha degmada hodan cali fahle iyo sidoo kale mas-uuliyiin kale oo ka tirsan maamulka gobolka banaadir guddoomiye mungaab ayaana si rasmi ah u dhagax dhigay dayactirka wartan ugu horreyn waxaa goobta ka hadlay guddoomiyaha degmada hodan cali faale waxauna maamulka gobolka banaadir kaga mahad celiyey sida uu u dayactirayo wartan degaan warti siigaale waxay ka mid tahay oo tin ku taagnay degmada hodan guddoomiyaha gobolka uga mahad celinaynaa waa garasho fiican intii ka soo shaqeydana waa u ducaynaynaa warta siigaale waxaa dhici karta dadka inaysan aqoonin toddoba degmo biyahood ayaa isugu yimaada degmada hodan biyaha ugu badanaa isugu yimaada waa meel ay ka dhici jirtay runtii geeri sanad kasta xilli roobaadka dadaa ku dhinta dadaa nooga dhaawacma hantiyaa nooga burburta waxay ahayd meel wax waaweyn oo shilal waaweyn ay ka dhaceen waa runtii waa meel disaster ku ah degmada hodan oo degmada hodan ay ka kabso weyday maantay haddii indhaha annaga aan ku aragno wartii sigaaloo laga shaqaynaa guddoomiya gobolka uu noo dhagax dhigay waxay noola mid tahay farxadda maantay maalin aan soo xasuusan doonnay noola mid tahay waa uga mahad celinaynaa maamulka gobolka banaadir guddoomiye ugu horreeyo waa uga mahad celinaynaa cid kastoo gacan ka geysatay guddoomiyaha gobolka banaadir ahna doqa magaalada muqdisho doctor xasan maxamed xuseen mungaab oo dhagaxdhigga dayactirka wartan ka hadlay ayaa waxa uu sheegay in maamulka gobolka banaadir mudnaanta uu siinayo dhisidda waddooyinka iyo sidoo kale meelaha sidan oo kale ah wuxuuna carabka ku dhuftay in maamulka gobolka banaadir uu isaga hogaaminaya dhammaantood ay yihiin shaqaale ka tirsan gobolkan una taagan inay bulshada soomaaliyeed ay u sameeyaan waxa ay doonayaan ugu dambayn guddoomiyaha waxa uu fariin u diray bulshada ku sugan gobolkan banaadir waxaan ku dhagax dhignay sida aad maqlayseen ama aad arkaysaanba mashruuc lagu dayactirayo warta biyaha ee siigaale ee degmada hodan mashruucan wuxuu ka kooban yahay warta in la faara bixiyo marka hore oo wax alla wixii qashin ah laga saaro si wanaagsan loo faara bixiyo la qodo dabadeedna derbi lagu wareejiyo kadibna markii derbi lagu wareejiyey kadib bam lagu rakibo oo hadhow biyaha looga saaro biyahaasna kadib meelihii loogu talagalay tubooyinkii loogu talagalay la marsiiyo sida la sheegay wartan waxay maaragtay kafargaraysaa ugu yaraan toddoba degmo ayay maaragtay biyaha ka soo hoobto ayaa halkan ku soo aruuro dhibaatooyin fara badan iyo cabasho badan ayaa ka imaaday bulshada degmooyinkan gaar ahaan deegaankan degmadan oo runtii dhibaatooyin fara badan ku qabay mararka qaarkoodna biyaha intay tallaabaan dadkii xaafadaha ugu tegaayeen bacdimaa wartii aynan dayactir iyo faarabixin aynan helin muddo dhowr sano ah maanta alxamdulilah ilahay fadligiis dowladda hoose xamar waxay ku guulaysatay iyadoo maaragtay meel marinaysa mashruuca nagaad in wartaan shaqadaas intaa la eg laga qabto oo biyihii intaasoo degmo ka soo hoomanayay haddii ilaahay yidhaahdo maalmo kadib ay maaragtay noqon doonaan biyo maaraysan shacabkii dhibaatada ku qabana ama guryaha uu ka burburi jiray ama qaarkood xataa ku dhiman jireenna xal loo helay ilaahay idinkiisa guul waaye shirkadda fulinaysa waxaan rajaynaynaa sida aan heshiiska ku galnaba in ay maaragtay sida loogu talagala oo tayo leh oo isla xisaabtan iyo kontarool leh inay shaqadaas u qabato injineerada dowladda hoose ka socdo iyo xiriiryaha mashruuca nagaad iyo ku-xigaha howlaha guudna inay maaragtay si toos ah u kontaroolaan shaqadan ilaa ay ka bilaaw min bilaaw ilaa dhammaad haddii ilaah yidhaahdo madaxweynaha koonfur galbeed ayaa shir guddoomiye shirka golaha wasiirada kaas oo loogu hadlay amniga deegaanka maamulkaasi saraaji isaaq ayaa beerdhabo ka soo diray madaxweynaha koonfur galbeed mudane cabdicasiis xasan maxamed laftakareen ayaa shir gudoomiyey kulanka golaha wasiirada dowlad goboleedka soomaaliyeed ee koonfur galbeed oo qayb ka ahaa kulamada goluhu ay yeeshaan toddobaad walba maanta oo kale kulanka toddobaadkan waxaa looga hadlay arrimaha amniga caafimaadka waxbarashada iyadoona qaar ka mid a golaha wasiirada dowlad goboleedka soomaaliyeed ee koonfur galbeed shirka ay kusoo bandhigeen waxqabadkooda iyo howlaha ay u hayaan bulshada ugu horeyn wasiirka wasaaradda amniga gudaha dowlad goboleedka soomaaliyeed ee koonfur galbeed mudane xasan cabduqaadir ayaa laga dhageystay howlgallo maalmihii ugu dambeeyey ciidanka xoogga dalka ay ka fuliyeen qaybo ka mid a gobolka shabeellada hoose iyo guulihii ay kasoo hooyeen ciidanka wasiirka wasaaradda caafimaadka koonfur galbeed ayaa sidoo kale laga dhageystay warbixino ku saabsan safaro uu ku tegay gobolada shabeellada hoose iyo bokool degmooyin hoos imaanaya waxaana uu sheegay in wasaaradda caafimaadka koonfur galbeed soomaaliya xilligan ay wado dadaallo lagu daadejinayo adeegyada caafimaadka kulanka ah oo ajandayaal dhowra looga hadlay markii uu soo cidlaaday waxaa warfideenka la hadlay wasiirka wasaaradda warfaafinta iyo wacyigelinta dowlad goboleedka soomaaliyeed ee koonfur galbeed mudane maxamed ibraahim bilaal sida caadada ahayd waxaa shir isugu yimid golaha wasiirada dowladda koonfur galbeed soomaaliya shirkaasi waxaa gudoominayay oo shir guddoominayay madaxweynaha dowladda koonfur galbeed soomaaliya mudane cabdicasiis xasan maxamed daftagareen shirkaasi marka ugu horeysay waxaa warbixino laga dhageystay wasaaradaha amniga wasaaradda caafimaadka wasaaradda xanaanada xoolaha wasaaradda tamarta iyo biyaha wasaaradda haweenka iyo arrimaha xuquuqda aadanaha iyo wasaaradda deegaanka iyo isbedelka cimilada marka ugu horeysa wasaaradda amniga waxaa laga dhageystay howlaha amni iyo sifaynta kooxaha khawaarijta ee ka socda gobolka shabeellada hoose gaar ahaan deegaanadii dhowaan laga xoreeyay kooxaha khawaarijta deegaanka berire iyo deegaanka sabiid iyo caanoole halkaasoo laga nadiifiyey kooxihii khawaarijta oo halkaasi dhibaatada ka waday madaxweynaha dowladda koonfur galbeed soomaaliya mudane cabdicasiis xasan maxamed haftagareen oo ku booriyey golaha wasiirada inay hurmuud u noqdaan ololaha doorashada iyo isdiiwaangelinta oo ka socda gobolada baayo bokool iyo shabeellada hoose halkaasoo ay dhowaan ay ka bilaabeen maxay gudiyada madaxa bannaan ee doorashooyinka inay diiwaangeliyaan shacabka ku nool deegaanadaasi wasiiradan waxa uu madaxweynaha ku dhiirigeliyey inay hurmuud u noqdaan howlahaasi kana qaybgalaan kuna dhiirigeliyaan shacabka halka aad naga dhegeysanaysaana waa rayada ushare markana warka caalamka tirada dhimashada weerarada ruushka uu ka geystay kiyev ayaa kor usii kacaysa iyadoo markan ay gaartay siddeed iyo toban sida ay saraakiishu sheegeen adeega gurmadka degdega ah ee dowladda ukraina ayaa sheegay in tiradu markan ay gaartay siddeed iyo toban uuna kusoo ziyaaday hal qof sida ay qoraalka ay soo dhigeen telegramka ay ku xuseen midooda yurub iyo ingiriiska ayaa kamid ah dowladaha ay saameynta ku yeelatay duqeymaha moscow ee ka dhacaya kiev dhegaystayaal war wixii dalka iyo dibadda caawan soo gaaray waa nagintahay cidduu warkayga seegana waxay dib ugu daalacan karaan barta aan facebook kuleenahay radiyo nabadgelyo